Kulankan ayaa si wada jir ah agaasimana wasaaradaha arrimaha gudaha maamulada Puntland iyo Galmudug iyadoon ku hadalay sidii lan ku shaqayn lahaayeen nabadda iyo horumarka gobolka mudug iyo sidii lan ruuji lahaayeen dagaalada ha kana nagdeen kaasoon dhex iyo beeloom ee lasii wada degayaana kulankii weliba ha ku qayb galaya madaxda lamada maamul odayaalka dhaqanka guddoomiyaalka degmada gaalkacyo iyo qaybo shalgadisan ee bulshada waliba unku horeyntii guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug bedel sheekh liibaan maxamed meelasey uusoo ka akhriyey walyaawogle kaheliya kow dhammaan mas-uuliyiintu waxay adkeynayaan in nabadgelyadu tahay tiirka ugu muhiimsan ee horumarka xasiloonida bulshada iyo waxayna kaloo ku boorinayaan inay bulshadu ka shaqeeyaan nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada shirku wuxuu bogaadinayaa dadaalada geedi socodka geed fadhiga u yihiin guddiyada nabadda ee gobolka mudug shirku wuxuu ugu baaqayaa dhammaan bulshada gobolka mudug inay tixgeliyaan dhowraan lana fuliyo heshiisyadii shirarkii hore ee laga gaaray gobolka mudug mas-uuliyiinta dowladdu waxay ballan qaadeen inay taageerayaan dadaalada nabadda islamarkaana ay ka qayb qaadan doonaan sidii loo xoojin lahaa nabadda
guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee qaybta galmudug iyo isuna ku hadalaya afka magaaga lamada maamul iyo hadhawaay heshiiskan usoona sheeg intii baahi badan lanqaba sidii lan hirgeli lahayee nabad waarta maadaama dhibaatada sii daba dheeratay waxaa looga lahaa dhacdooyin horoo isbarkaday kuwa hadda socda waxaasoo dhan in hor istaago maanta halkaa waxaan ka rabnaa odayaashii iyo socdaalkii in halkaa uu kasii bilowdo hadduu ilaa yihahdo dabcan listiyada waa qolo walba way qortay si ofishaala in arrintaa loo daafuro baa ka dhimanayd muhiimadda unaa isugu nimid odayaashaas xoojintooda iyo garab istaagooda iyo sidii loo dowladayn lahaa waa ugu muhiimsan waan ognahay shaqadii lixaadka lahaa ee gobolkan dhinacyadiisa kala duwan ee nabadeyntu ah kasoo qabateen muhiim bay tahay in shaqadaas la daadajiyo oo dadka wax magaratada ah oo annaga ehelkeyga ah oo meel kasta isku gubaadaya in fadhigooda loogu kaco oo ay shirarku ka guuraan five star iyo global iyo jaziire inta u dhaxaysa oo madasha iyo deegaanada wax ka dhacayaan iyo bulshada is haysta in la dhex galo
agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar cabdi maxamed iyo usuna meelaseyga sheegay inay ku shaqeeyi doonaan sidii bulshada lan dhex dhigi lahay reedinheliisyo buuta si laan afjara dagaalada runtiisu xaadirtaanka kulankan dhammaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka intaba kulankan dabcan sidii la sheegay waxaa soo agaasimiyey wasaaradaha arrimaha gudaha dowladaha puntland iyo galmudug dabcan kulankani wuxuu qayb ka ahaa ama daba socdaa saa la socotaanba madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo halkan yimid ayaa waxay fureen shirarkii la xiriiray nabadeynta gobolka mudug ayagoo maamulada degmooyinka iyo gobolka amray inay soo diyaariyaan odayaal dhaqan oo ilaa soddon gaarahaya kuwaas oo nabadda kasii shaqayn doona annagoo tix raacayna dabcan ama awaamiirtii madaxweyneyaasha ayaan dabcan waxaa go'aansanay maadaama lasoo xulay odayaashii shan iyo toban shan iyo tobanka ahaa ayaantan ay jirta habacsanaan runtii ay ka faa'iidaysteen dadkii dhibaatada abuuri jiray inaan bilowno platform oo runtii odayaashii laiskugu keenayo kaasoo runtii ah in nabadeyntii waktiga lasoo geliyey juhdiga lasoo geliyey dowladaha puntland iyo galmudug madaxweyneyaashooda ay usoo safreen a ogeedeen oo runtii loo baahan yahay in halkii laga sii ambaqaado dabcan maalmahan falal aan runtii saaciday nabadgelyada dhacay dowladuhu runtii aad bay uga xun yihiin dabcan maamulada degmooyinkuna waxay ka shaqeynayaan arrinta in la xakameeyo maantay odayaashii runtii matalahayay nabadda gobolka mudug waa joogaan halkaan intooda badan waxaa laydinka rabaa mas-uuliyadda maanta waxay ka dambeeya in aad idinku qaadataan gobolka mudug weliba wuusoo ku midaya gobolada inka badan ha kana nagdeen dagaalada ka salaysan qabaayilka kaasi oo jeesida khasaare dhimashadii dhaawac welina usasalka kahaya arrimo la xiriira daaqsimaadka ceelbiyood iyo walyaabo kale